heshiiskan oo muran badan ka dhex dheliyey gudaha iyo dibadda dadka gobolada waqooyi ku nool ee soomaaliya iyo soomaali inteeda kaleba waxaa ka mid a in isutagga imaaraadka carabtu uu saldhig militari ka samayso degmada taariikhiga ah ee berbera oo ku taala meel istaraatiiji ah maalintii shalay ahayd oo bishu ay ku beeganay sagaal iyo tobanka maaj ayaa heshiiskan qalinka lagu duugay waxaana ku wada duugay labada dhinac ee heshiiskan uu dhex maray waxaana maamulka somalilan u saxiixay wasiirka arrimaha dibadda sacad cali shire isagoo sheegay in heshiiskani uu ka kooban yahay toddoba qodob oo ay ka mid tahay samaynta kaabayaal dhaqaale oo somalilan laga caawinayo uuna qorshuhu yahay inuu ku dhammaado saldhigga berbera ay ka samaysanayaan imaaraadka carabtu muddo saddex sano gudahooda heshiiskana wakhtigiisu yahay shan iyo labaatan sano waxaa heshiis ku kala saxeexday magaalada abudebey dowladda isutagga imaaraadka carabta iyo dowladda jamhuuriyadda somalilan heshiiskaas oo koobaya iskaashi dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda kaas oo ku salaysan go-aankii baarlamanka jamhuuriyadda somalilan ka soo baxay labiyo tobankii bisha februari labadii kun iyo toddobiyo tobankii heshiisku wuxuu ka kooban yahay qodobadan kow dowladda somalilan oo oggolaansho siisay in ciidamada dowladda isutagga imaaraadku imaaraadka carabtu isticmaalaan madaarka diyaaradaha ee berbera laba dowladda isutagga imaaraadka carabta oo ka dhisi doonta madaar cusub oo ku yaalla magaalada berbera oo ay isticmaali doonaan diyaaradaha rakaabka iyo kuwa xamuulka taasoo micnaheedu yahay inay berber yeelan doonto laba madaar jidka isku xidha magaalooyinka berbera iyo tagwajaale oo dherarkiisu yahay laba boqol iyo konton kilomitir ayaa isna ka mid ah mashaariicda la fulin doono mashaariic kale oo la fulin doonayana waxay la xidhiidhaan biyaha tamarta caafimaadka iyo waxbarashada mashaariicdaas waxaa la fulin doonaa saddexda sannadood ee soo socda saddex dowladda isutagga imaaraadku imaaraadka carabtu carabta oo oo suuqyadeeda shaqo u furi doonta muwaadiniinta reer somalilan afar dowladda isutagga imaaraadka carabta oo taageeri doonta shirkadaha maalgashiga ee imaaraadka inay maalgashadaan somalilan shan dowladda isutagga imaaraadka carabta iyo dowladda somalilan oo iska kaashan doona dhinaca ammaanka wuxuu heshiiskani lix wuxuu heshiiskani albaabo cusub u furi doonaa somalilan iyo beesha caalamka ugu dambayn waxa kale oo labada dhinac isla garteen in dowladda isutagga imaaraadka carabtu gargaar deg dega gaadhsiiso dadka ku tabaaloobay abaaraha madaxweyne xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici oo goobjoog ahaa madasha heshiiska lagu saxiixay waxa uu sharaxay faa'iidada uu leeyahay saldhig militari oo xilligan ay imaaraadka carabtu ka samaystaan degmada berbera bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wala alih wasabi wasalam runtii maanta waa maalin weyn waxaan odhanaa maalin aada u qiimo weyn oo qiimo gaara u yeelan doonta taariikhda somalilan waxa uu heshiiskani faa'iido u yeelanayaa somalilan iyadoo ay noqonayso heshiisyadii koowaad ee caalami ah ee dunida horo martay ama dunida la ictiraafsan yahay somalilan la gasho waxa weyaan dabcan saldhigyadu qiimahay leeyihiin waa la garan karayaa saldhig military ayaanu siinayn maarata imaaraad dowladda imaaraadka iyagoo iyagu noogu bedelaya iyaguna mashaariic horumarineed oo ah mashaariicdii dowladda somalilan ee usoo ansixiyey baarlamanka somalilan marka faa'iidada ay ka helayna waxa weeyaan mashaariicda horumarinta ayaa ka mid a ay u weyn tahay ummadda reer somaliland ay ka dheragsan tahay muddo labaatan sano u dambeysay maalinta somaliland maamulkeeda cagaa loo taagay saddex sagaashanka ilaa maanta waa saddex labaatan sannadood waxaan mar walba dhegtooda ka badanaysay mashruuca la odhan jiray berbera corridor oo ah wadada dheer ee halboolaha ganacsiga ah ee berbere ilaa iyo wajaale ayaa ka koowa mashaariic ay fulinaysay ay maarata faa'iidooyinka ka soo galay somaliland ka koowa iyadoo madaar labaad heli doonta insha allah iyadoo maaratay ay xagga amniga iska kaashanayno maaratay somaliland iyo iyo iyo maaratay dowladda imaaraadka marka faa'iidooyinka runtii aad iyo aad bay u fara badan yihiin heshiiskan oo ah mid miran badan uu ka jiro ayaa haddana waxaa lagu muransan yahay sida uu sharciga caalamiga u waafaqayo in heshiis caalamiya uu saxiixo maamul aan haysan madax bannaani buuxda dadka tacliiqiya shuruucda caalamiga ah ayaana ku tilmaamay tillaabadaasi mid aan wax weyn soo kordhinayn waxaana laysla raacay inuusan wax faa'iido ah lahayn saldhig ciidamada imaaraadka carabtu ay xilligan ka samaystaan degmada berbera ee soomaaliya waxaana ilaa hadda aan si shariif ah u caddayn doorkeeda heshiiska dowladda federaalka ee uu hogaaminayo xilligan maxamed cabdulaahi farmaajo balse wararka qaar oo ah kuwa aan si rasmi ah loo xaqiijin ayaa sheegaya in madaxdii xilka ka tagtay ay arrintaani wax ka ogaayeen balse marka sharciga caalamiga ah la raaco ayaa dowlad kasta waxaa u furan inay ka noqoto heshiis haddii uu heshiiskaasi cid gaar ah uu dan u yahay waxaana ilaa hadda laga warsugayaa siyaasadda dowladda dhexe oo ah mid lagu wado dhowaan in la helo golaheeda wasiirada waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida uu u wajihi doono wasiirka arrimaha dibadda ee la magacaabi doono arrimo badan oo ay ugu horreyso arrintan saldhigga berbera cabdixakiin xuseen xasen barnaamijka cawaysnimo ee caawiya daljir boosaaso